kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan weerar la sheegay inay ku qaaday ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya inta u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dagaal dhinacyada dhex maray ayaa la sheegay in uu sababay dhimasho iyo dhaawac dhinacyadii dagaalamay soo kala gaartay waxaa sidoo kale la sheegay in gaadiid dagaal halkaasi waxyeella ay ka soo gaartay toddobaadkan allah u naxariistee waxaa geeriyooday axmed keyse xaaji ducaale oo ka mid ah xubnihii saxiixay gobonimadii gobollada waqooyi sanadkii kii ka oo toddobaadkan ku geeriyooday waddankan maraykanka axmed keyse ayaa sidoo kale waxa uu ka mid noqday golihii wasiiradda ee ugu horreeyey jamhuuriyaddii soomaaliya ee uu madaxweyne aadan cabdulle cusmaan hogaaminayay toddobaadkan guddiga farsamada ee maamul samaynta galmudug ayaa shaaca ka qaaday in la soo saaray inta badan xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyadoo taa ay jirto ayaa dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxa uu isaguna magacaabay guddi doorasho oo galmudug doorashooyinkooda ka shaqayn doona tallaabadaas oo ka hor imaanaysa qorshaha maamul samaynta oo ay horkacayso wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaaliga ee soomaaliya xaaf oo gaalkacyo toddobaadkan tegey ayaa ku eedeeyey dowladda soomaaliya inay caqabad ku tahay dhismaha maamulka galmudug
guddigii doorashada qaban lahaa waa guddigii farsamada maadaama guddigii hore la baabi'iyey waa in guddi la magacaabaa immediately waa la shaqo galaya haddii alla laakiin dhuusamareeb guddi baa ka shaqaynaya soo maahan madaxweyne kaa waan kasalgaraynay waan kasalgaraynay guddi ila soomaaliya laga leeyahay wey wax kasta oo hore u jiray ayagaa fulin waayey waa ka baxeen maxaa yeelay waxay ahayd inaan shaqada wada wadno inaan ka wada tashanno inaan sida wax loo qabanayo samayno oo isla ogaano kulli way ka bayreen kulligood waxay ka dhigeen monopoly villa soomaaliya kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaq qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni ayaa toddobaadkan mar kale ku celiyeen puntland ay ka soo horjeedo islamar ahaantaasina aysan aqoonsanayn sharcigii doorashooyinka qaranka ee baarlamaanka soomaaliya dhowaantan uu meel mariyey waxa uu sheegay in sharcigaasi uu dastuurka ka hor imaanayo iyo sidoo kale waxyaabihii lagu heshiiyey ee hore aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad barnaamijka qaybihii hore aad ku dhegaysanayseen galmudug waxaa toddobaadkan la shaaciyey xildhibaanada soo dooran doonaa hoggaanka sare ee galmudug sida guddoonka baarlamaanka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyadoo taa ay jirto ayaa haddaba madaxweynaha galmudug ee xilligiisuu sii dhimaanayo axmed ducaale geela xaaf waxa uu toddobaadkan sheegay in aysan aqoonsanayn waxa ka socda magaalada dhuusamareeb islamar ahaantaasina isagu uu magacaabay guddi doorasho haddaba arrintan uu caqabad horle loo arkay ayaan jeclahay inaan kala sheekaysto maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed hadalka xaaf iyo xildhibaanada dhowaantan galmudug la shaaciyey sidee bay isku qaban karaan runtii arrintaas waxaa umalaysaa in caqabad weyn ama culeys ay keenayso sabab inna madaxweyne axmed ali alaxaaf wuxuu sheegay inaan aqoonsanayn waxa dhismadab ka socda oo kaaladiina uu kala kala laabtay wasaaradda arrimaha gudaha oo horeyba sharci u ahayn isaga uu u wakiishay haddana uu sheegay inuu kala noqday sida muuqatana waxaa hadda waxaa lasoo saarayna xildhibaanadii galmudug oo hadda dhammaanteed marka wax yar laga tago inta kale ay diyaar yihiin marka labadaas arrimood madaxweynaha oo dood iyo mucaarado iyo diidmo gees ula taagan iyo galmudug dhuusamareeb oo ayadana soo dhamaystiratay wixii baarlamaankii galmudug u yeelan lahaa waxaad umalaysaa in ay tahay laba isdiideyso oo sida ay isku qaadan karto ay adag tahay marka waana arrin culeys badan ku keeni karta jiritaanka iyo islaamka udhexeeya maamulka galmudug dalaantiisa marka maxaa la gudboon xubnaha maamulka gacanta ku haya hadda samayntiisa odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta madaxweyne geella xaaf laf ahaantiisa marka la fiiriyo maxaa la gudboon hadda si dhibaatadan horle looga gudbo dabcan waxaa horta ay ku qurux baneynta aanay soo saarin xildhibaanada in marka hore la qanciyo cid kastoo ay madaxweynaha noqoto ama ga meesha joogta ha noqoto ama siyaasiyiin yani danaynaysa galmudug ha noqoto in marka hore la qanciyo oo yani laisku sharaxay in masaalixda ay ku jirto in meeshan maamul saxa ka dhasho taas waxay ahayd in waxay horseedi lahayd in yani ifaan iyo weladig oo meesha ka dhasho laakiin haddii hadda lakala tago qoladaba qolada kale ay shaqadooda qabsanayso waxaa malaysaa jumaal oo caqabad goonihiina leedahay hadda marka la gudbona keliya waxay tahay in labada qole midkood uu tanaajul sameeyo madaxweynaha uu tanaajul sameeyo ama dowladda soomaaliya hadda hogaaminayso shirka dhuusamareedna ama ay qanciso madaxweyne xaaf iyo doorashooyinka uu qabo taas leeyahay arrintaas haddii dhacdo in yani xalka galmudug waa welajir la heli kara haddii taa la waayana waxaa imaan doonta culays aan maaragtay la macdin dhismahaas iyo dadka ku nool gobolada ay degiyada yihiin aad baad mahadsantahay maxamed ayaan wada kaasi waxa uu ahaa maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada muqdisho isagoo jooga ayuu barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka kusoo gebagabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo